bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsadayaala duurfayla ha ka dhowaada warka duurnamo warsan qodobada dhugunsadayaalka dheega doontaan ununa siinkahayn way baa ku mid ahaa baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed iyo geedka ansixiyeen waana lakaka dhawaaqay xubno landiyaari qabanqaabada doorashada guddoomiyaga baarlamaanka guddoomiyaga xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo iyo ku hadalay dabku kahi xaafadaasa sharrankuka hadalaaya caabuqa coronavirus iyo ka furumi magaalada muqdisho ciidanka dowladda iyo dagaal kala wareegan deegaana iyo markii hor ahaysideen al-shabaab mas-uuliyiintii kormeereen xanuunta laga karantiilow dadka lankukashakiya cudurka corona somalilan iyo ka dhawaaqdeentiya dhammaan hiraasa xuduudasha xildhibaan shaaci oo ku saabsan anti ciidamo la kordha kiimanka uusa magaalada muqdisho ku degini hogaamiyadii hore ee soomaali sheekh shariifa ciidamada new bolis iyo waybayo dilkujeysideen xadka soomaaliya etoobiya i weliba in ku badan hal milyan oo qof iyo bandowlangeli cudurka coronavirus dartiisa
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo suuran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo dhagoonsadayaal arbaa-e u taaragdanaya ka eedanta labaati shanta bilo saddexaad sanadka lamada kun iyo labaatanka hana soo baxayana qodobadii warka duhurnamo dhagoonsadayaala ka dhawaada yogi oo fisanga kabilowno baarlamaanka lamaad ee koonfur galbeed iyo geeka weybayo oniska kooyana kuniisho lamaada kulankan lamaad ee yogeeka weeladeen baarlamaanka cusub ee koonfur galbeed soomaaliya iyo weybashir guddoomiyaayey xildhibaan cusmaan cali bare oo ay xildhibaankan kada-adu weyn ee baarlamaanka koonfur galbeed kulanka iyo weybaa xaadiray siyeetii sagaal xubnood weybanalanka ka dhawaaqay xubno ka kooban tum ishan haanaasoo ku shaqeeyi doonaan qabanqaabada doorashada weybana waa qabanqaabada doorashada guddoomiga golo wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ka dhawaaqo kureeda xubnoogaas oo ka kooban tumi shanta iyo dhammaan xildhibaanadii xaadiran kulanka oo deerayeen siyeetii sagaal iyo weyba ood gacantaagay ka ansixiyeena waa tuminka ishan ka xubnood intiyo ee ha qaban qaabiyeen doorashada guddoomiyaga baarlamaanka weybana saas oo kale baarlamaanka iyo kulinsho kala weeldhadu doonaana maalintii sabtada ee meelaso iyo ku bilaawi doonana dardargelyowka qabanqaabada doorashada guddoomiyaga baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaga xaafadda towfiiq ee magaalada baydhabo iyo weyba uuse ku hadalay dabkuka iyo xaafadaasa faahfaahinta warkan weybaninhaaye maxamuud cali cabdulaahi shalaytii waqtigii damba iyo weliba dabku ka haya xaafadda towfiiq ee dhanaga unay dabkiya ku bilaawday koronto weliba uuse jeystay khasaare nug yar manka dabkuku kahi laka dhalay ka dhaawaami iyo sida oo kaleta koo ku mida dadkii hangurmiday oosu ku sooda shirkadda beeko ya ka dhaawaami haabahaato dhaawaayadaasii tim ee dhaawaayo ulusa maxamed maalin isaaq waa guddoomiyaga xaafadda towfiiqa iyo geeka hilaanka la hariiri qadka taleefonka shabakada warbaahinta warsan ee baydhaba iyo weliba waalku weydiyey khasaarada dabkaasaytii dhali is oon in sheegi inti guud ahaanba manki dabka kukahiisu gubadi
dabkaasi khasaare dheri khasaare guri dheri waliba alxamdulilah walaaku yarya walaakdheri inanku kalemad iskula damiyay oo dabka damiyay shaqaalada ooyonamasaani oo korontada beeko ya walaaku dabka oreed madiisa kureelka si agobdi walaa sooxi iyo nugogisa nug yar haay oo gurya guru guraadiisa jari iyo walaaka dheri alxamdulilah usunata walaa rooyin khasaare naxeeda roonta laakiin tahantiyaad guruu walfa kudhihin warsoyaal dhinaga kale guddoomiyaga oo soo hadali jeysii wadada iyo weliba baaqandiray dhinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed intiyoon suubyanga dabdamisa halastaan marwalba yaa ku kahahayta xaafado magaalada tanbaydhaba wallaahi eed iyo eed iyo eed koonfur galbeed soomaaliya wayba ku codsadaane gaar ahaan sidii lankaxele xalas umarka sida kunka ahay dabdamis oo magaalada eh, kulley bantilanhada dowladda koonfur galbeed eedaan fadaan in la hela ideegasi magaaladan ku dhiman yihin inka lanka dambeyntii gurmada oo bay deeryowlanka gurmada hadda waqtigii sacaba ay dabkaan gurmad wii male boyda meelaha kumadi walaalayo mase gergaad degdeg oo lankalaa male wal dabkaas sameeyo booska oo idi deganaaye idaasi wayhakubi ikala lijiyey wali baan ballan qaadana wali una tabartaana eh ka xaafad ahaan wali baan ballan qaadanay un xaafada qaraankan ku aruurino wadankaasi ka sabriin hadii ilaahay raali kanaan iyadoo dadka isticmaaleen dabka koolasha doob iyo weliba koyasheenasa aclada korontada iyo marka dabka usuka dadkan awoodna intayo sadhaqsayo kadamiyan sababtee walibaan jirne dabdamisan diyaarsan olanka tiragali damyowka dabka taasay tina yeedasheena korta marka dabka usuka intii usu dhali khasaare naskajara naf iyo maal walibana faylaha intii haafid walba iyo iska talata oya gadata ankiyaraan haldabdamisa intii mar walba laka gudi jara lahaaye dalab dabdamise maamul iyo dowladna ena diyaarsanaayna intiyo gadan dabdamisa maxamuud ali cabdulaahi warbaahinta warsan ee baydhaba
magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wayba geedka ku furmaya sharlanku ka hadalaya caabuqa coronavirus oo dad badan iyo onkadhamadan aana ku mid ee dalalka caalamka sharkan oyo haqaban qaabaday wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya iyo wayba goobro ku hayay wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedyada waybana diiradda laga saaray diyaargarowga soomaaliya ee cudurka coronavirus shirkoo dareero waa dareero doona muddo laba maalmood ee iyo wayba wasiirka ama wasiirada ku-codsadeena dowlad goboleedyada ama wasiirada dowlad goboleedyada wayba linjeedi talooyin fariimo ka eedan ku horseedo ka cudurka corona siyo in la wadaagaan dadka ka noola deegaanada dowlad goboleedyada wasiirka ca- caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya fawziya abikar nuura iyo wayba shirka furay waa shirka furtiyo wayba ya sheegda intii ujeedka shirka lanqobad iyo eta intii la saada waa la diyaariy adeegyo caafimaada maadaama cudurka coronavirus suwiingan ka faafi dalal badan oo caalamka ka yaala maalinta beryo ee iyo la filaha inta shirkan laha gabagabeeyay waybana laa ku saaro doona qodobo dhowre oo ku saabsan walyaabo iyo shirkanku ka hadleen ee ka eedan caabuqa coronavirus warar kale ku helahaya deegaanka waa daynuunay ee gobolka baayo wayba iyo sheegahananti geeka ama hiraabti hora iyo ciidamada dowladda dagaala waa dagaalka dhex mariya duleedka deegaankaas xubno ku tirsan al-shabaab ee ciidamada dowladda ilaa iyo hadda weer waa weerarkaas maku hadalna saraakiila ee fadhisheeta deegaanka daynuunay iyo maamulka koonfur galbeed waybana laaka waramaha intii dagaalkaas ku dhaaladay khasaaran iskajaar dhimasho dhaawac oo ka eedan lamada dhinac ciidamo ku tirsan new bolis ee dowlad gobo waa dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya waana ha ku gudubeen xadka soomaaliya ethoobiya iyo weyba deegaankan dhexay xadka iyo lawadaagasa gobolka hiiraan iyo meelaasa ka dileena qof ah, oo shacabe qofka shacabka la deliya weyba la sheegay intuus ahaayo beeraley islamarkaasna xilliga la dilaayay uuse ka gugudi jari taabashada beertiisa oo kiyaala deegaanka xuday woogle oo qiyaasii soddon kilomitar dhina waqooyi ku kubeega magaalada beledweyne goobjoogayaal iyo weybayo sheegaan anti qofka shacabka ee ciidanka new bolis iyo dilaan laga magacaabi jaray sheekh doon cilmi iyowa wararka weybaayo intaas kasii darahaan anti dilkaas kureeda use dagaal toos ee dhex mari dadka deegaanka ciidamada new bolis weybanan ka dambeyn jo new bolis reedanka nagadeena fadhiisamadii iyo horeenka la hayan meel kubasan xuduuda guddiga wadajirka kumeelgaarka ee hadiyaaryowka xeerka dhamaystirowka sharciga doorashooyinka ayaa weybaayo kulinsho lamaad ka dooradeena gudoomiye gudoomiye ku-xigeen iyo xogayaga guddiga kulanka bashir gudoomiyaha gudoomiye ku-xigeenka lamaada ee golo wakiilada dowladda federaalk soomaaliya cabdiweli sheekh axmed ibraahim muudaya gudoomiyaga guddiga wadajirka ku-meelgaarka ee hadiyaaryowka xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka iyo landooradi xildhibaan ibraahim yarow isaaqa meelo guddoomiye ku-xigeenka guddigana landooradi senatar jawaahir axmed cilmi meelo xog ayaga guddigana landooradi xildhibaana lufti shariif ah maxameda guddigan iyo waybayo horeen magacaabay guddoomiyaga lamada ming ee baarlamaanka soomaaliya waybanaa ha dhamaystirow waa ha dhammaystiran lahaayeen xeerarka muhiimkan ee sharciga doorashooyinka qaranka ooyo horeen ansixiyeen lamada baarlamaanka isla markaadna wayba saxiixi dooneen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya weli dhugunsidayaal wayba dhugunsadaaytana warkii duhurnama ee warsanga wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya iyo wayba uusa sheegaya antisicum waa antigeeka kormeeriyo ka seedeen xarumo laga karantiilow dadka languga shakiya cudurka corona oo kiyaala guda muqdisho meelan iyo booqdeen mas-uuliyiintan iyo wayba ku mid ahaa isbitaalka martini iyo meelo kale oona hadala iyo meelaas wacyigelin i dardaaran ku jeediyana haanasoyo injeediyan shaqaalo caafimaadka ee lan diyaariyay xarumo wasa xarumo lanka tiragala intilaka karantila dadka lankuga shakiya cudurka corona iyo wayba horeen booqday mada iyo kumi waa maduusu kumid ay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxmuud maxamed finish iyo mas-uuliyiin kale isla wararka corona dinagubana wasiirka horumarinta caafimaadka somalilan eena guddoomiyaha guddiga qaran ee kahorseedo ka cudurka corona iyo geeka ka dhawaaqay tallaabooyin yoonka ka horseedan caabuqa wasiirka oo shir jaraidka qobadi magaalada hargeysa iyo sheegay inti laku bilaabo geeka rakaabka iyo hankadegada korna garoonka diyaarado cigaal ee magaalada hargeysa salan yareeya dhaqdhaqaaqa meelasa waybana la hakiyeeya ama magaalada hargeysa laga karantiilay dadiirow tumi afar qofa anka dambeyntii wasiirka wayba uus sheegay inti la fasaxiyo shaqaalo xukuumadda meel warkaasi gukooyahay dhugunsadayaal idaacadda warsanga dowladda hindi iyo talaadii shalay qaadi tallaabo ayaa ankaka-adkaadasa intii la tacaala cudurka corona kureed marki iyo bandow gelidi dhammaan wadanka kaasoo ka qasbanaatay intii waa inti inku badan hal milyan iyo sida boqol oo milyan oo qof iyo manateediyo roogaan muddo labaati kow maalmood ee go-aankan waybaa ka dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya waybana dhaqangala doonee ama dhaqan galay xalay waqtigii danba xeelaga hindi waybanaan ka baaqana shacabka antiyo waa an argagaxna dukaamada lakagadow raashinka iyo safaf dhaadheer lankakajaari guud ahaan wadanka ka hor antiyo bandowgan dhaqangalna inta badan qonton waa shan boqol oo kiis oo cudurka corona iyo laka diiwaangeli guda dalka hindiya waybana hadda dalkaas la geliyay guud ahaan bandow inku badan hal bilyan isaasoo kale hal milyan oo qofa iyo bandow ningeli guud ahaan dalkaas guud ahaan dhugunsadayaal warkaysin kula dareerta idaacadda warsangae magaalada baydhabo nasurunka ninkeege inti warkanka lamid reedanku kulmaana saasi amaanala